bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin c o a walaala dagaalka wuxuu ku bilowday kadib markii ciidanka qaranka soomaaliyeed ay shalay galbihii kasoo anbaxeen deegaanka beledoogle iyagoo ku wajahnaa tuulooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka shadalaa hoose oo howlo shaqo u safrayo ay waxaa jidka u galay nimankii haraadihii ku ahaa gobolka shadalaa hoose ee kooxda al-shabaab goobta ay u galeen waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa waan batay ciidanka qaranka soomaaliyeed oo kasoo anbaxay deegaanka beledoogle gobolka shadalaa hoose kuna wajahnaa tuulooyin iyo deegaana ku yaala gobolka shadalaa hoose ayay waxaa jidka u galay nimankii cadowga ahaa ee ururka al-shabaab kadibna dagaalka ayaa meesha ka bilowday hadde waxa weye wixii ay ka heleenna way heleeno oo hadde waxa weye dhalinyaro soomaalida lasoo qalday ayaa jidka galay dagaalkina siduu ku bilowday ma garata waan gartay waxaad ii sheegtay in ururka al-shabaab uu ahaa kii weerarka gaadmadaa sameeyey marka bal khasaaraha labada dhinac soo kala gaadhay haddaad ii sheegtay walaal xalay labadii saac ee fiidnimo ayaa waxaa dhacday inaan soo afjarno howlgalkii nimankii waxaa annaga ay naga waxyeeleeyeen laba nin oo daawac ah oo ciidankii qaranka soomaaliyeed ah iyo laba dhimasho ah walow hal hal kamid ah labada dhaawacanti oo goordho geeriyooday geeriyada sidaas annaga xaggeena waxay ku noqonay saddex dhimasho iyo hal daawac ah iyaga sagaal ayaan ka dilnay maqreybiyadii wakti ay ku beegneenna dhiig iyo dhaawacyo ay jiideen oo la carareen oo la raacay oo mataqaana laga daba tegay ayaa ayagana waxaa lasoo ogaaday saaki subaxnimadii saaki in ay geeda hoostooda meydkooda yaalay hadda goobta waxaa gacanta deegaanka waan badkay waxaa hadda gacanta ku haya ciidanka qaranka soomaaliyeed qoryo iyo hub ay ka kala carareen iyo raashiiniina ciidankii qaranka soomaaliyeed ayaa gacanta ku haayo waan garta waxaan marka ku xaqiijin marka ku xaqiijinayaa dhalinyaro lasoo qalday oo la yidhi jidkaasi gala oo micnaheedunu yahay fariin la diraayo oo waa nool nahay oo waan joogna ah ciidanka qaranka soomaaliyeed ee geesiyiinta ah waan gartay mudane
waxba waxba waxba waxba kama hor kama hor istaagayso shaqada qaran ee ay dalku hayaan waan gartay maaha markii ugu horreysay ururka al-shabaab uu sidaa ku sameeyay ciidanka soomaaliya deegaankii inay aada u joogaan baa la sheegaa maalin dhaweed dayuurad layidhi meesha ayay ku dhacday ama degtay marba sidii loo dhigo waxaa la yidhi iyagaa kaga hormaray ciidankii dawladda marka miyana u ekeen inaad dhayalsanaysaan awoodda ururka gobolka shabeellada hoose ku sugan waa mahadsan tahay sandheer walaal adiga waad ka maqan tahay dalka ma joogtid laakiin waxyaabaha la buunbuuninayo inaad iska aamintaa macquulle waxaan ku xaqiijinayaa oo aan si buuxda kuu xaqiijinaa ururka al-shabaab awood maanta ay kaga hortagaan ciidanka geesiinta qaranka soomaaliyeed ma jirta waa laba wiil iyo saddex wiil iyo afar wiil oo mataqaanaa inta maskaxda laga xadiy ama ay balaayo kala siiyeen oo wado walba iyo tuulo walba iska tagaayo oo annaga dadka reebaadiya waxaan dhahnaa gaadiile waa gaadiileynayaan waxa waaye way dhuumaalaysanayaan marba marba meel bay wax ka tuurayaan xaqiiqada dhabta jirto waxa waaye tabar kuma laha gobolka awood buuxdana uma laha inay ka hortagaan ciidankii qaranka soomaaliyeed waana ogta ciidanka qaranka soomaaliyeed waa waxay leeyihiin diyaarna waa u yihiin inay dalka dadka difaacaan isku awoodna ma noqon karaan iyo mataqaana dawladan oo qaranka soomaaliyeed hadda mas-uulka waxaan ku xaqiijinaa marka wax dhibaato ah oo deegaanka waan batay hoos yimaada deegaanka beledooble aysan wax dhibaato ah shacabkina kasoo gaarin ciidankii qaranka soomaaliyeedna waxay kasoo gaarin ay noqdeen saddex dhimasho iyo hal daawac ah halka ayaga sagaal aan aniga arkay dhowr iyo tobanna haddii dhaawacay u kala firxadeen midka waa la kululeeyey waxa waaye dardacay xoog laha ku dhacday waana dareemi kartaa de ciidankii qaranka soomaalida geesiyiinta ahaa meeshay galaana waxaan aaminsanahay inaysan jawaab u baahnayn hadalka